bismillahi raxmaan raxiim maanta waxaa shir isu yimi golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya shirka waxaa guddoominayay mudane ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke kadib dalkii uu golaha u jeediyey salaan wuxuu golaha hordhigay ajendaha shirka ee ah warbixin qaraxii hotel shaabo iyo keenidda qorshe cad ee ka hortaga nabadgelya darrada laba soo jeedin magacaabi taliye ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliye ciidanka xooga dalka soomaaliya iyo toddobo kale ra-iisul wasaaraha cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu dhegaystay warbixin ay soo jeediyeen wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga oo ka hadlay arrintii xilkii ka dhacay shaamow oo sheegay oo caddeeyey in lagu jiro baaritaanka arrintaas ninkii dhibaatada geystayna qaarkiis hore u gubtay oo la hayo qaarkii dambena isagoo sidiisaa la hayo baaritaanna lagu jiro iyadoo loo kaashanayo khubaro adduunka ah oo caddeeya in ay ninkaasi meeshuu ka soo jeeday iyo wuxuu yahay waxaana sheegeen si dhaqso ah labada wasiir amniga iyo arrimaha gudaha inay golaha wasaarada saddex maalmood ilaa afar casho gudahood ay horkeedi doonaan warbixin sugan oo cad warbixintaas kadib ay jeediyeen wasiirada waxaa ra-iisul wasaare mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke uu golaha u jeediyey magacaabi taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed halkaasi waxaa laga akhriyey taariikh nololeedkeed laba sargaal oo loo magacaabay jagooyinkaasi golaha wasiirada dood haddii la geliyey waxay deeyeen inay taageerayaan ee labadaa nin magacaabidkooda labadaa nin ee taliyayaasha ciidanka loo magacaabay waxaa weeyaan sareeye guuto cali maxamed cali maxamed xasan looyaan waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guuto maxamed geelle kaahiye waxaa loo magacaabay taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed markaa kadib ra-iisul wasaaraha oo shirka guddoominayey wuxuu ammaan weyn u jeediyey dadaalkii iyo waxqabadkii taliyaashii hore ee ciidanka booliiska iyo xoogga dalka soomaaliyeed oo uu sheegay inay taariikhda iloobi doonin ay iloobi doonin ay xusi doonto oo taariikhda baaldahaba ay ka geli doonaan golaha wasiirada rag ka midana oo iyagana hadal qaatay sidoo kaleetee u sheegeen raggii laga bedelay jagooyinkaasi inay dowr shariifa ka soo qaateen dalkan nabadgelyadiisa iyo ammaankiisa iyo sidii soomaaliya ugu soo noqon lahayd qaranimadeedii buuxday ee lagu yaqiinay shirka golaha wasiirada maanta arrimahaas ayuu ku koobnaa
ma lagu soo hadal qaaday sidii dowladdu ay amniga uga qaban lahayd kadib markii uu salkan ka dhacay diwaan hotelka shaamuga magaalada muqdisho arrintaasi horaan u sheegay mar haddii wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha ay warbixin horkeedeen arrintii ka dhacay shilkii ka dhacay hotel shaamo oo ay sheegeen inay baaritaan ku jiraan arrimo amniga fara badanaa laga hadlay oo meel laysla dhigay arrimahaasna waxaa ka hadli doona kolleyba markay soo gabagabaysnaan wasiirada ayaa idin horkeedi doonaa haddii ilaahay taliyaashan labada ninba waxay ka mid ahaan jireen booliiska taliyaha booliiska booliisku ka mid ahaan jiray jagooyin badan oo soo maray oo booliiska ah iyo muxuu ahay nabad sugid taliyaha xoogga dalka wuxuu ka mid ahaan jiray xoogga dalka soomaaliyeed waa saraakiishii caanka